waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb shanaad oo ku saabsan qaar ka mida fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa laalays dhegeystayaal maalintii uu daraawiish dhidibada u taagay ilaa la soo gaadhay janaayo kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii oo ah bishii la jabiyey wuxuu sayid maxamed ku tallami jiray si uu yeelaba in xarumaha dariiqada uu ka soo buuxiyo farasba faraskii uu ka wacan yahay ama geenyaba geenyadii ay ka caga badan tahay taasna eedba waa ku guuleeyey daraawiishina waxay qabtay hanashada neefka baxdowga ah iyo guud ahaan ururinta fardaha in cawo iyo ayaan gooni ah uu lahaa inkastoo lagu andacoon karo in jeerkaas uu taleex magaanba ku yaraa waxay haddana daraawiishi sheegtay farda lix ah oo si gaara uu sayidku uga warqabo loona dhaqaalayn jiray waxay kala ahaayeen walhad dhoodimeer calanside fookheeye laalays iyo xiinfiniin oo isaga si faahfaahsan barnaamijyada kan xiga aan ugu soo qaadi doono sida la wariyey fardahaas lixda ahi sayidka ayay u gaar ahaayeenoo ku magacownaayeen inkastoo markii loo baahdo iyo maalin baasta ay ra kale ku dagaalgeli jireen lixdooda mid walba waxaa loo hayaa gabay ama geeraar uu sayidku ku ammaanay taasoo ku tusaysa in hub la isku hadlayn karo ay u ahaayeen waxaa haddaba jiray rag dhowra oo gooni ahaan loogu jaadi jiray fardaha daryeelkooda kuwaasoo aan howl kale lagu qaybsan jirin aan ahayn mididooda subagsiintooda waraabintooda iyo usubkidooda si kastaba ha ahaatee marnaba yaan shaki kaa gelin in farduhu ay daraawiish lafdhabar u ahaayeen taasna waxaa kuu sii iftiimin karaysa koldhow sheekada aan marin doono kuna saabsan laalaysoo sidaan soo sheegay lixdaa faras ee qulkujirada ahaa ka mid ahaa bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii dabaqabashada taariikhda iyo suugaantii daraawiisheed jeer aan ku howlanayn ayaan dhallaamo cunay halka lagu magacaabo oo buuhoodla u dhow waxaan kula kulmay maxamuud xoosh dheere nin la odhan jiray kana mid ahaa raggii xarunta daraawiisheed magaca iyo maamuuskaba ku lahaa arrimo dhowra oo aan maalintaa wax ka weydiinay ayay farduhu ka mid ahaayeen markaas buu inta dhab u furfurmay sheekooyinkoodii ku dheeraaday ugu dambaystiina wuxuu u soo dhacay laalays iyo raggii hayn jiray siduu sayidku u jeclaa iyo markuu ka baxay gabaygii uu mariyey maxamuud baa ku bilaabay farasku wuxuu ahaa mid caan baxay mid aan fardaha la ekayn una ekayn gooni ka ah kumankii taleex iyo guud ahaanba nugaal ka buuxi jiray dharaartii dambe ayuu sayidku u yeeray afar ninoo hadda aan saddex ka xusuusnahay cabdigoohe muuse faarax iyo ismaaciil cagadhiig kuwaasoo uu faray in dhaqaalaynta laalays ay u jeebanaadaan ayna ka dhigaan qolku jire wixii anfaaci ah ay waabkiisa ugu geeyaan nimankaasi howl kale oo aan taa ahayn ma lahayn iyada ayayna intii muddo ah go-doon u ahaayeen waxay ku jilaayeen guryaha reer sayid hadbana wax dheeraada ayaa la siin jiray si ay xoogooda isugu geeyaan laalays daryeelidiisa maxamuud xoosh ayaa intaa wuxuu noo raaciyey muddo hadday arrintu caynkaa ahayd ayay afartii nin tashadeen waxay is yidhaahdeen warin badan baanu neefka haynay hala inaga bedelo kolkaas bay goor waaberica sayidkii u galeen kuna yidhaahdeen sayidii faraska naga qabo rag kalena ha loo dhiibo dabadeedna wuxuu yidhi bal kaca oo biyaha geeya ha soo cabee markay ceelki geeyeen oo ay waraabiyeen ayuu darkii dul habsaday dhan buu u leexday waa jiifsaday waa la soo rogay mase naftiiba kala tage afartii nin oo jarihii gacmaha ku sita ayaa sayidkii ula yimid saakana waa kuwii u ashtakoodayoo sayidii faraska naga qaba ku yidhi geeridii faraska iyo eersheegadkoodii ayaa isku kol noqday markaas baa wadaadkii tuhun galay wuxuu u maleeyey inkasta uusan hubin in kas iyo maag ay nimanku faraska u dileen taasna iyaga kumuu odhanne wuxuu ku sheegay gabaygii baroorta ahaa ee maalmo kadib uu tiriyey gabaygii qaybihiisa hore uu ku muujiyey geerida laalays sida weyn ee uu uga murugooday siduu uga gaabsaday in dadka uu la sinjaaro ama uu dheeho iyo siduu jiif iyo hoyaad raaxa leh uga abaaday waa caadadiisiiye isaga oo xuseen daqle ku halqabsanaya ayuu yidhi xuseenow war laabudaa haddaad aniga laameeri waxaa igu lilaahiya inaan laayacaad ahaye laalay siduu iga lumay luudis baan ahaye kobun baan ku laabnahay sidii liita doora lehee laafyaha waxaan sayri jiray laabta gacantii iyo luuqyada kolkaan maray habluhu igama leexdaan abi larkacaan didayaa sidii layli cararaaye lawaaxiga dharaareed cidlaan layrsanahayaayee lubbigayga keliyaa fadhiya lebi dabayl weyn abi qorax liiqday goortay shamsadu libiqsatoo ciirto waxaan soo luqaadaa markay laxuhu ciiraane laankaan fadhiistaa sidii layf martaanaya ugu dambaysta afartii darwiish ee u malaynayay in iyagu ay laalays aaceen ayuu haaraamayaa habaarna dusha kaga tuuraya wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin maliibaanayaal gumaystayaasha kala saftay markaasna lib aanay mudnayn faraha ka saaray wuxuu yidhi waxay laabtu ii ruxan duqii luqunta weynaaye isagaa kolkuu lumay qalbigu ila labayaaye waxa labalagdaha iigu wacan laaqan antabi libaas kacaya loolimo dagaal leebi dirirteeda rogaalkan ku laablaabaya yo iga lugeeyeene maliibaanayaalow kufray lib u walwaaleen lugooyooyinkan qabo rabbaan la xawga moogeyne laqwina maayo maantay ciradu laaca ii tahaye waxaan laabta ku hayaa inay laqamaheereen ilaahow ku naxariiso ma moodaa wiil ama waalid ama walaal uu jeclaa oo geeriye ka qaaday inuu u barooranaayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo